Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle Maxamed Ceynte ayaa sheegay in wasaaradda uu hogaamiyo ay ka go'an tahay horumarinta kaabayaasha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee guud ahaan Hirshabelle. Wasiir Maxamed Ceynte ayaa tilmaamay in muddadii ugu dambeysay la gaaray guul la taaban karo gaar ahaana dhanka dhismaha garoomada iyo xarumaha dhalinyarada.
hadda muddo saddex sano ku siman oo hal bil dhiman sidaad ka warqabto wasaaradda magaceeda waxaa la yidhahdaa wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxay ka koobantaha laba qaybo aada u waaweyn dhalinyaradii iyo isboortigii intii aan joognay waxyaaba badan aan ujeedka guud ee lahayn waxay ahayd inaan bal aan dhalinyarada barnaamijyada dhalinyarada ku aadan inaan xoog badan saarno oo hadday ahaan lahayd dhalinyarada iyo kobcinta doorkooda iyo dowladnimada inaan wax badan aan ku qaadno sidoo kale isboortiga qaybihiisa kala duwan asagana inaan waxaa la yidhahdaa aan abuurno fursad aan ku horumarinayn isboortiga haddii ahaan lahayd dhisidda garoomada haddii ahaan lahayd tartamada isboorti ee isdhexgalka bulshada aada u xoojinayo si dhallinyaradii looga looga sii jeediyo waxyaabaha noloshooda saameynta xun ku yeelanayo intii aan joognay waxaan rajaynaynaa inaan dadaal badan aan muujinay markay noqoto dhallinyarada waxaa jirta inaan tababaro badan aan u qabanay dhallinyarada kor u qaadnay doorkooda haddii ahaan lahayd ka qaybgalka dowladnimada ka qaybgalka maxaa la yidhaahdaa amniga ka qaybgalka siyaasadda iyo dhammaan wixii la xiriiro dhallinyarada iyo doorkoodii nololeed inaan tababaro kala duwan aan ku qabanay degmooyinkii deegaanada kala duwan ee dowladda hirshabelle oo qiyaastii hadda intaan wasaaradda joogno wasaaraddu waxay tagtay laga soo bilaabo aadan yabaal maxaa la yidhahdaa jowhar balcaad moqokori maxaas beledweyne matabaan buulo burde iyo farlibaha intaba intaasoo aan kusoo wada qabanaynay hadday noqon lahayd tababaro dhallinyarada aan doorkoodii maxaa la yidhahdaa ka qaybgalka bulshada aan kor ugu qaadi lahayn ama hadday noqon lahayd tartamo aan maxaa la yidhahdaa aan qaban lahayn sidoo kale wasaaraddu inta ay jirtay hadda anigoo aada ugu mahadcelinahay bahda wasaaradda heerarkooda kala duwan in ay suurto gashay annagoo kaashanayna hay-adaha caalamka inaan wax ka qayb galnay